أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismi illaahi araxmaani araxiim dhegaystayaal waa duhur arbaca ah taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay siddeedda bisha shanaad ee jamaadul awal sannadka kun afar boqol afartan iyo shanta hijri qodobada wararka andalus duurnimadan kuwooda ugu door karan waxaa ka mid ah dagaal culus oo u dhexeeya maleeshiyaadka maamul goboleedyada shaadla diriiryada ah ee isku magacaabay somalilan iyo khaatumo ayaa maanta ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka sool ee waqooyiga dalka soomaaliya shir wadahadal ah oo u socday dowladda xabashida itoobiya iyo jabhadda oromiya ayaa fashilmay xilli dagaalla culus ee ka socdaan waqooyiga dalka itoobiya alkataayib ikhbaariye ayaa baayisay filim lagu soo bandhigayo biyo xireen loogu talagalay fatahaad uu sameeyo webiga jubba maleeshiyaadka murtadiinta ayaa tiro dad shacab ah dilal iyo dhaawacyo ugu geystay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya in ka badan boqol iyo soddon ruux ayaa ku dhintay fatahaadaha iyo daadadka ku dhuftay dalalka soomaaliya kenya iyo itoobiya guddiga gurmadka fatahaadaha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa boqolaal qoys gurmad kala duwan ugu qeybiya degmada jilib ee wilaayada jubbooyinka maraakiista waxbarasho degmada buuqa qable ee wilaayada islaamiga ee hiiraan ayaa dib loo furay kadib munaasabad ka dhacday degmadaasi intaasi waxay ahaayeen dhegaystayaal warka duurnimo idaacadda islaamiga andalus duurnimadan kuwooda ugu door karoonaa ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran dagaal culus oo u dhexeeya maleeshiyaadka maamul goboleedyada shaadala diriiryada ah ee isku kala magacaabay somalilan iyo khaatumo ayaa maanta ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka sool ee waqooyiga dalka soomaaliya sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo walaalkan xasan cabdiraxmaan abu xasaan dagaaladan oo ah kuwo aada u culus islamarkaana laisku adeegsanayo hubka culus iyo midka fudud ayaa dib kaga qarxay deegaana dhaca galbeedka gobolka sool wuxuuna dagaalka u dhexeeyaa maleeshiyaad kala taabacsan maamulada ridada somalilan iyo midka khaatuma dagaalkan oo ah mid culus ayaa ilaa iyo haatan ka soconaya gobolkaasi waxaana dagaalka soo qaaday maamulka ridada somalilan sida ay sheegayaan ilawareedyo muhiim ah oo lagu kalsoon yahay dhawaqa hubka laisku adeegsanaya dagaalka ayaa laga maqlayaa meelo fogfog waxaana dagaalka uu sababay khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac inkastoo aan la helin lambarka saxda ah ee dhimasho iyo midka dhaawac ee ka dhashay dagaalka wararkii ugu dambeeyey ayaa sheegaya in marba marka ka dambeysa uu sii xoogeysanaya dagaalka gurmadyo ciidanna ay helayaan labada dhinac xaaladda ayaa ah mid aada u kacsan mana jiraan wax hadal ah oo ka soo baxay labada maamul ee ridada ah ee somalilan iyo khaatuma oo ku aadan dagaalka ka qarxay gobolka sool dagaalkan ka bilowday gobolka sool ayaa imaanaya xilli maalmihii ugu dambeeyey ay labada dhinac wadeen abaabulla ciidan iyadoona midba midka kale hanjabaad uu u marinaya warbaahinta mahadsanid abu xasaan shir wadahadallaha oo u socday dowladda xabashada itoobiya iyo jabhadda oromiya ayaa fashilmay xilli dagaalla culus ee ka socdaan waqooyiga dalka itoobiya sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo walaalkeen elyaas cabdulaahi waxaa mar kale fashil ku soo dhammaaday kulan looga hadlayay sidii lagu soo afjari lahaa colaadda muddada shanta sano ah ka dhex xulcaysa dowladda xabashada itoobiya iyo kooxda owal eh kadib laba toddobaad oo kulan ah oo ay labada dhinac kaga xaajoonayeen sidii loo qaboojin lahaa xiisaddan natiijo la'aan ayaa laga soo warinayaa halka uu shirka ka socday ee ah magaalada daarusalaam ee dalka tanzaniya dowladda xabashada itoobiya ayaana goor damboo xalay ah si rasmi ah u shaacisay arrinkan dhinaca owel e ayaa isfahandarriyii in shirka lagu kala irdhooba ku eedaysay dowladda xabashada itoobiya waxaana lagu yidhi war-saxaafadeed ka soo baxay owel e dowladda itoobiya waxay danaynaysaa arrimo kale halkii ay bilaabi lahayd inay wax ka qabato dhibaatooyinka as-aasiga ah kuwaas oo salka ku haya caqabadaha amniga iyo kuwa siyaasadda ee ka jira gobolka labadan dhinac ayayna wadahadallo u socdeen tan iyo toddobadii bisha nofembar ee aynu ku jirno waxaana markii labaad oo xiriir ah fashil ku soo afmeermay heshiiskan xabad joojineed mahadsanid eliyas alkataayib ikhbaariye ayaa baayisay filim lagu soo bandhigayo biyo xireen loogu talagalay fatahaad uu sameeyey webiga jubba sida warbixinta warkan uu ku eegayo walaalkeen xaaris cabdulqaadir
waa muuqaal la daawan karo qadar lix daqiiqo ah oo ay kataab al akhbaariya kusoo gudbinayso qayb ka mid a dadaalada looga hortegayo fatahaadda degmada jilib ee wilaayada islaamiga jubbooyinka reer degmo iyo reer gobol bon cid maqan ma le guddigii guddigii fatahaadkana waa joogaa guddigii beeralaydkana waa joogaa filimkan ayaa lagu daawanayaa sida uu ku socdo mashruuca biyo-xireenka oo ay ka wada qayb qaadanayaan dadweyne aad u fara badan oo ka mid ah bulshada magaaladaasi iyadoo sidoo kale la arkayo qalabka iyo makiinadaha loo adeegsanayo mashruucan oo si habsamile kaga shaqaynaya qaar ka mid a goobaha ay biyuhu saameeyeen
alxamdulilaahi rabbilcaalamiin xaafadda howlwadaad biyaha waboga jubba iyo ku soo fatay gacana gihiraayna insha allahu tacaala gacantii xoogoo yarna waa wada hakati hadda walaayada may niinshaantay baldoosara niinshaanti baldoosarkiiyo gihiroyn alxamdulilah hadda hooshaan meel faylin maroyto loorahan kushubaan kadib carin lakushuba meel ya sihiri doon haddii ilaahay raala ka nagado insha allah may rajeeyayna in biyahan iska hiri doonno oo magaaladan haddii ilaahay raala ka nagado si nabad aan deganaadi doonno insha allah
buundo oo markii hore markii roob magaalada ku daco bannaanku bixin jirtay ayaa maanta ee dhankii webiga biyaha ku keentay waka waa la xiraa shalay ilaa darad ilaa maanta waa la xiraaya gurmud waa jiraan looror haddaa la dhaho iyo haddaa la dhaho rig ciidin haddaa la dhaho waa jiraan wilaayadana waanu soo gurmud hal goob oo keliya ma ahan goobaha laga dareemayo dadaalada fara badan ee ay bixiyeen guddiga ka hortagga fatahaadaha sidoo kale waxa ay waxqabadku isugu jiraan dhinacyo kala duwan si looga gaashaanto saamaynta fatahaadaha waxaana arrimahaasi ka sheekaynaya mid ka mid ah howlwadanada mashruucaasi oo filimka ka soo muuqanaya hadda aan joogno waa boondada lambar afar waxaan xiraynaa meel ay biyaha webiga kanaalkii biyaha reebi lahaa uu ka furan yahay ayaan hadda xiraynaa meelo badanna waan soo xirnoo ilaa ay magaalada daafaheeda ah biyahana waa xirid iyo furid furiddu waxaa weeye biyaha roobka oo magaalada ku da'ah ayaan waddo u soo samaynay oo waddadan hadda meesha annaga aan joogno ka soo bilaabo magaalada geeskeeda ilaa iyo lambar afar shan kilomitir oo aan biyihii furiddii aan u soo furnay oo roobka ku da'a magaalada kii webiga laga xiraayayna dhowr meelood ayaan soo xirnay waxaa ka mid ah ilaa ay ka soo bilaabo madhooke aarjinihii biyaha celinayay ilaa saddex meel aan ka soo xirnay afar meel meel dhexdaan oo magaalada geeskeeda arjina isna meel kale aan ka soo xirnay meel kale oo dhexdaan oo bundo oo bixinaysay biyaha liinta qallajinta meelaha liinta lagu qallajin jiray oo laba bundo u dhexaysa intoodana oo adiga hal kilomitir gudahooda ah iyadana waa soo xirnay arjinaan soo saarnay waa ilaahay mahaddiis buundada kale oo xaafadda howlwadaag ka soo hoos baxaan biyahana iyadana waana xirnay biyihii roobka ayaa awalka bixi jiray biyihii webiga ayaa soo kubaareeyey buundadii waan iska xirnay buundadii markaan xirnay waan leexinay biyihii waxaan u soo leexinay waddadan hadda aan taaganahay oo lambar afar biyihii waddadaas ay ku socdaan biyaha webiga ayaan difaacooda ku jirnaa awalna waxaan ka shaqaynaynay biyaha roobkaan soo bixinayna hadda meeshaan aan xirano waa biyaha webiga ayaan ka xiraynaa oo meel jabsan waa bulshada muslimiinta iyo maamulkooda iskaabaya si isku mid ahna ugu guda jira dadaallo allah fadligii looga hortegayo saamaynta xooggan ee ka dhalan karta fatahaadaha iyo daadadka sidaba lagu daawan karo filimka cusub ee baahisay kataa'ib al ikhbaariya
mahadsanid xaarif maleeshiyaadka murtadiinta ayaa tira dad shacabaha dilal iyo dhaawacyo ugu geystay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya walaalkeen casaam carafaad ayaa warbixinta warkan eegaya iyadoo maleeshiyaadka murtadiinta shaqa maalmeed ay ka dhigteen dilalka dhaca iyo xarag ay kula dhaqaaqaan dadka shacabka ee ku dhaqan magaalada muqdisho iyo goobaha kale ee cadowga allahu duulaanka uu kaga sugan yahay dalka soomaaliya ayaa mar kale waxay maleeshiyaadka ridada qof shacab ay ku dileen magaalada muqdisho dilkan ayaa waxa uu si gaar oga dhacay degmada dharkaynley ee magaalada caasimada ee muqdisho dhanka kale gaara ay wateen maleeshiyaadka murtadiinta ayaa dad shacaba ku jiray isla magaalada muqdisho kuwaas oo saarnaa mootabajaaj falkan ayaa ka dhacay degmada yakshiid waxaana ku dhaawacmay ilaa iyo afar qof gaarigan jiray dadka shacabka ayaa ahaa nooca loo yaqaano cabdibilaha waxaana lahaa maleeshiyaadka loogu yaro asluubta maalmihii lasoo dhaafay waxay maleeshiyaadka murtadiinta ay sii kordhinayaan dilalkaay u geysanayaan dadka shacabka ah mahadsanid casaam in ka badan boqol iyo soddon ruux ayaa ku dhintay fatahaadaha iyo daadadka ku dhuftay dalalka soomaaliya kenya iyo itoobiya walaalkan cabdulqaadir rabbaani ayaa warbixinta warkani faahfaahinaya ugu yaraan boqol iyo soddon ruux ayaa ku dhintay roobabka mahiigaanka ah ee ka da-aya wadamada bariga afrika gaar ahaan wadamada soomaaliya kenya iyo itoobiya soomaaliya tirada dadka ku geeriyooday waxaa la sheegay in ay gaarayaan kow iyo konton ruux halka ay ku barakaceen nus malyan qofood roobabka iyo daadadka xoogan haddii ay sii socdaan waxaa suurtagal ah in ay sii kordhaan dhibaatooyinka kala duwan ee ay geysanayaan daadadka deegaanada fatahadaha ee ka dhaceen ee soomaaliya ayaa in badan oo ka mid a waxaa ka socda iskaashi iyo gurmudyo bulshada dhexdeeda ah iyadoona xarakada shabaabul mujaahidiin ay ku wacyigelisay ummadda muslimiinta soomaaliyeed in ay istaageeraan goobaha fatahadaha ugu daran laga soo calaamadeeyay ee soomaaliya waxaa ugu horeeya magaalada beledweyne oo ay saameeyeen daadadka fatahadaha iyo webiga shabeelle oo kusoo rogmaday waxaana ku barakacay dad gaaraya laba boqol iyo konton kun oo ruux kuwaas oo guryahooda isaga barakacay fatahaada darteed sidoo kale goobaha fatahaaduhu ay saameeyeen waxaa ka mid ah wilaayada jubbooyinka iyo qeybo ka mida gedo kenya hay-ad gaaleedka laankayrta cas waxa ay sheegtay in waqooyiga dalka kenya in dad gaaraya soddon kun ay ka barakaceen guryahooda boqolaal gurina ay ku baaba-een halka tiro dad gaaraya konton ruuxna ay ku dhinteen daadadka fatahaadaha wata goobaha ay fatahaaduhu saameeyeen waxaa ka mid ah dhulka soomaalida ee kenya xoogga ku haysato iyo deegaanada uu maro webiga tanariva sida mandheera wajeer halkaas oo laga soo sheegay xaalad adag gudoomiyaha gobolka tanarifa dabadhilifka lagu magacaabo maxamed nuur ayaa sheegay in gobolkiisu uu ku jiro xaalad quus ah islamarkaana ay ku barakaceen dad gaaraya ilaa iyo toddoba kun oo qoys murtadkan ayaa sheegay in nairobi ay ka dalbadeen gurmad islamarkaana aanay awood u haynin in ay waxtaraan dadka go-doonsan ee fatahaduhu saameeyeen etoobiya mas-uuliyiin u hadlay maamulka kaligistalisnimada lasoo bambaxay ee etoobiya ayaa waxa uu sheegay in tirada dadka ku dhintay fatahaadaha ay gaartay soddon qofood kadib roobab aan kala joogsi lahayn oo ka da-ay gambeella cafar iyo gobolada soomaalida waxay sidoo kale sheegeen in dadka dhintay ay ku jiraan caruur ku qarqoomay daadadka biyaha xilli ay isku dayayeen in ay ka baxsadaan fatahaadaha mahadsaned cabdulqaadir guddiga gurmadka fatahaadaha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa boqolaal qoys gurmadyo kala duwan ugu qeybiya degmada jilib ee wilaayada jubbooyinka walaalkeen cismaan axmed dhuubow ayaa warbixinta warkani faahfaahinaya faay ibraahim cali iisho cali isaakh jaharo maxamed aadan khadiijo maxamed suuri nuurto xasan waraabe boqolaal dad ah oo ay waxyeeleeyeen fatahaadaha ayaa ka faa'iidaystay raashin qiibin guddiga gurmadka fatahaadaha uu ka sameeyey magaalada jilib in ka badan toban deegaan oo dadkii ku noolaa uu guddiga ka soo saaray lana keenay magaalada jilib ayaa la siiyey raashiin ay ku noolaadaan kadib markii ay biyuhu qaadeen deegaanadooda oo ku yaala dacalka webiga jubba halkii raashin qiibintu ay ka socotay oo ah xarunta maamulka islaamiga ah ee degmada jilib ayaa waxaa ku sugnaa boqolaal qoysas ah waxaana la siiyey raashiin kala duwan maadaama horey dib u dejin loogu sameeyey qaarkood ayaana la hadlay warbaahinta islaamiga ah ee landalus waxaana na siiyey labo saddeexda saliid kiish sokor iyo kiish bariis e waxaa ku soo kacay oormala biyaana isoo barki'iyey maxaa liigu keenay doono ad alxamdulilahi rabbilcaalamiin dhul enjoga la ishe waa lii keenay maasha allah haddana maanta wilaayada waxa i siisay deegaankay oormala jilib oo tagay doonaana nagu soo qaaday al-shabaabta kor allahagood ego ilaahay odow halagu jabiyo muslimiinta inanta nashaanti ilaahay anka mahadiyaan ilaahay anta nashaani alxamdu alshukru inta degangnaa jilib degmada jilib a degangna alxamdu alshukru maya alxamdu alshukru ilaahay hana gudbi muslimiinta hana gudbiidi walaayadaa gurmatay dooman baa la gurmaday waxaa la geeyay meel la dhahay wobi yariiska ilaa waxaa la geeyey kalaanje samata bixen weyn ayaa la soobiyey ilaahayna maxadda iska leh hadda walaayada joogi len meesha maanta en ummaddan waa ku baaba'a leed haddana maanta markii la keenay waxaa doonta waxaa ku soo xiranaysa buurta shiinaha oo jilib ayaa ku soo xiranaysa koy shiidli ku kooyi shiidli way andooni isuda iinkashaani jilib waa liisheeni haddana raashinaa liisii saddexda saliid kiis sokor kiis bariidaa liisii korshaba ka fadhi biyo isbarka'i hadda raashinka qoonshaba dhaha fadhiino ilaahay kor alaa ka dhigo guntiina siisi raashinka walaayadana siiti fatahadii ya sarafaadni biyogan sakarafaadni haddana inta doonina ninkasheeni alhamdulilah wahungu raashinganani sii raashin bariid saliidis sokortis alhamdulilah qabna wal unuwaysingna male jiifanani sii mininganani sii alhamdulilah wilaayadina kor allaha ka dhiko degmooyinka saakow salagle bu-aale ayuu guddigu ka sameeyey raashin qiibin waxaana weli socota howlaha daadgureynta dib u dejinta iyo raashin qiibinta waxaana guddigu uu dadka kusoo daadguraynayaa dooman dheereeya kuwaas oo waqti kasta soo qaadaya dadka ay biyuhu saameeyeen waxaana meelaha qaaraan yihiin kuwa halistooda leh oo dadkii ku noolaa laga soo badbaadiyey guddiga oo aan la kulmay ayaa ii sheegay inay weli sii wadaan howlaha samata bixinta iyo raashin gaarsiinta dadka ay saameynta ku yeesheen fatahadaha iyo weliba sidoo kale daadadka mahadsanid cismaan ugu dambayntiina maraakiista waxbarashada degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga ee hiiraan ayaa dib loo furay kadib munaasabad ka dhacda degmadaasi walaalkan cabdulqani maxamed ayaa warbixinta warkan eegaya munaasabadan oo ahayd mid dib loogu furayey maraakiista ay wax ku bartaan haweenka ku dhaqan degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan oo fasax ku jiray ayaa ka dhacday howlka xafladaha sheekh xasan barsaneh ee degmadaas ugu horeyn ardayda wax ku barata maraakiista gaarka ah ee haweenka degmada buqa qable ayaa goobta kusoo bandhigay bandhig cilmiyeed ka tarjumaya heerkooda waxbarasho bismillaah alla magaciisa ayaan ku bilaabayaa arraxmaan allaha naxariista caamka muslimiinta iyo gaalada u naxariistay arraxiim allaha naxariista gaar ahaaneed muuminiinta u naxariistay tabaaraka waxa khayrkiisu batay alladii allihii biyadihi ilmulku boqortooyadii gacantiisa ahaatay wa huwa alle calaa kulli shayin shay kasto qadiirun midkii awoodo waaye alladii allihii khalaqa abuuray almowta geerida walxayaata nolosha liyabluwkum alla siduu idin imtixaano ayukum adiku midkiineebaa axsanu ugu wanaaji badan camalan xagga shaqada wahuwa alle alcasiisu allihii raawaaye alqafuur ee dembiyada dhaafo shuruudu laa ilaaha ila allah sabcatun waa todobo alawal midka ugu horeysana alcilmu barasho waay bimacnaaha laa ilaha ila allah macne la barto nafyan diidme in loo barto waxay diidayso wa isbaatan waxay sugaysana in loo barto الثاني مد لبادنا اليقين هو يقين وهو يقينتنا كمال العلم أقونتا دميسترنتكذا واي بها لا إله إلا الله المنافي تاسو ديديس لشك إنا كشكذا والريب إنا كشكسا أذكار الصباح والمساء أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من كسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر تعريف الإظهار لوقة واصطلاحا الإظهار لوقة البيان والوضوح واصطلاحا إخراج كل حرف من مخرجه من غير قلة qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka degmada buqa qableh oo goobta munaasabada ka hadlay ayaa si gaar ah ula dardaarmay haweenka cilmiga ku barta maraakista degmadaas جزاكم الله خيرا waxaad buuxiseen kaalintiinii waxaan kula dardaarmayaa hadduu ilaahay idmo in maaragtay waxa aada barateen aada ugu faa'iidaysaan dadka sida ladiin barayna aada u bartaan insha allahu tacaala waana rajaynayaa inaad nashrin doontaan juhdii lagu bixi juhdigna ku dadaalay in wax baranayso in gabadha baranayso hanta haddaan horta aada la fahmi waxaan rabnaa marka horta gabdhaha waxaan leeyahay kuwii wax fahmi ilaahay wax garsii oo juhdi lagu bixi waa barateen iska dhaafa in la dhihi oo hoshoor sii wataan intii kow anaga ka ay macallin u noqon doonta insha allah ardayda wax ku barta maraakiista u gaarka haweenka degmada buqa qableh ee munaasabada loo qabtay ayaa soo dhammaystay heerarka waxbarasho ee labaad iyo saddexaad waxaana keliya u dhiman fatrada afaraad iyagoona kadib u gudbi doona machadka khadiija bintu khuweylid ee soo saara haweenka daaciyaadka ah mahadsanid cabdulqani warbixintiisana waxay guni gebagaba u ahayd warkii duhurnimo andalus aad ka dhegaysanayseen assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatu